الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي وحان كل مهاجم إياه wanaagan faraha badan ee uu inoo suuro geliyey dhammaan haddaynu nahay deegaankan aynu maanta ku sugannahay oo ah deegaanka ceegaad xaafada bari deegaanka ceegaad waa masaajidkii labaad oo ilaahay uu inoo sahelay oo arkaysaan marxalada uu marayo waxaan ilaahay ubal u weydiinayaa ajar fara badan intii halkay soo gaarsiisay ka qayb qaadatay oo aan ka xusayo ugu horeyn howlwadeenada hirgeliyey degmada ceegaad deegaankeeda bari oo ay u yihiin howlwadayaal reer xaaji cali cilmi dhiible oo uu hadda inagala joogo cabdiriidle dibaddana uu oday u yahay oo deegaankan maanta sidaa u qurux badan oo iskuullada leh guryaha waaweyn leh isgaarsiinta leh masaajidka uu inoo socdo dhul badan uu inoo banaan yahay oo sida ay ii sheegeen ama xogta aan ku hayo ay ugu talagaleen mustaqbalka iyo qurba joogtu inay soo dhistaan oo ay soo camiraan dadkii suuro geliyey deegaankaas xaafadda bari ee degmada ceegaad waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad badan ha idinka siiyo sidoo kaleeto waxaan iyadana fariin u dirayaa dhammaan intaanu codkayga maqasha ama sawirka masaajidkan ka daawata shabakadaha sida shabakada ceegaad oo kaleeto ama qoraalada ku aragta fariinta aan ku diraya waxaa weeyaan masaajidkii hore xaafadda ceegaad galbeed waataynu wada dhisnay meel fiicanna uu inoo gaaday baahidii magaaladana uu xaqabtiray waxaan dhihi lahaa xaafada bari oo maanta aan ku suganahay oo iyadana ku socota koritaanka meesha ay gaadhay xaafada galbeed waxaan dhihi lahaa sidii tii hore looga qayb qaatay dhammaan ha looga qayb qaato dhammaan waxaan dhihi lahaa ha looga qayb qaato oo waa hawl aakhiradeenna iyo adduunkeennaba wax badan inoogu hagaagayaan iminkana waxaan dhihi karaa waa lagu jiraa ka qayb qaadashada laakiin dhamaystir ayaa aan dardaarmayaa kolka koritaankan magaaladani magaaladii kale ayuu micno weyn u sameeyey waxaa laga yaabi lahaa magaaladu inta inay ka yaraan lahayd haddii xaafada galbeed keliya la degi lahaa laakiin waa waa magaalo iminka laba jiha leh oo jihada bariga iyo jihada galbeedkaba u fidsan mustaqbalkana aan rajeynay insha allahu tacaala inay kasoo gaadho marka mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa ciddii ka qayb qaadatay oo reer xaaji cali cilmi yidle ay ugu horeeyaan gude iyo dibadda jamciyadda almanhal alislaami oo fadhigeedu uu kuweyti yahay hawlwadeenna dibadda uu oga yahay cabdiraxmaan ceel jaalle gudahana howlwadeen uu oga yahay sheekh cabdiwaaxid xaashi xasan oo iyaguna gacan weyn ka geystay iyagana macad dheeraada ayaan u dirayaa bulshada inta soo hadhay hadday tahay bulshada islaamka bulshada soomaaliyeed bulshada muxuu ahaayey goboladan iminka uu ku yaala deegaankan dhammaan iyagana waxaan dhihi lahaa fursada dahabiga ah iyo hawshaas iminka ku socota dhamaystirka wax weyne kama harsana insha allahu tacaala intaas gabar walba iyo weyn walba in wax lagu soo darsado oo sidii kii horeba loo dhamaystiray masaajidkii hore waxaan garanayaa waxaan qaadaan ka qaadnay ilaa safiirka jabuuti u fadhiya washington d c ama maraykanka ayaa ka qayb qaatay qaadaanka waxaan garanayaa muxuu ahaaye deegaanka uu ku yaalo iskuda daax farax kudhac iyo farax kasoo bax iyo bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur deegaanka inta ka xigta oo dhan dalka ka soo jeeda oo muslimiinta ah oo soomaalida ah waxaan dhihi karaa waxay gacan ka geysteen masaajidkii hore masaajidkan baa maanta meel fiican loo maraya insha allahu tacaala sawirada ku aragtaanba dhamaystir uun baa u dhiman wala dhamaystirmayaa nasiib marka waxaa yeeshay oo khayr badan helaya oo nasiib fiican maaragtay helaya qofkii maanta ka qayb qaatay dhammaana waan saarnayaa ajar weyn iyo khayr badan waxaa helaya howlwareelada saxaafadda oo uu hadda igala joogo maanta uu degmada ku sugan yahay deegaanka cali dajar ninka naanaystaale ah muxuu ahay wariye runtii warbixinadiisa iyo xaaladaha uu ka soo gudbiyo deegaanka aan dhihi karayo waa mid taariikhdu ay xusi doonto oo haddii ay tahay ticiyo iyo haddii ay tahay radio iyo haddii ay tahay shabakado iyo websiteyo meel kasta aad arkaysid cali oo xogtiisii lasoo xiganayo marka waxaan dhihi kari lahaa cali wuxuu ku soo geeliyey deegaanka gaar ahaan iyo guud ahaan deegaanada ku dheggan deegaankanba waxaan dhihi karaya waa qof qof qaali ayuu ku yahay oo micno weyn ayuu ugu fadhiyaa saaka iyo soo kallihidiisii iyo meesha ka soo baxay iyo goorta uu hadda lala joogo iyo isaga oo goor dambe muxuu ahaaye baabuur la-aan iyo wax badaniba ay iska dhiman karto waxaan dhihi karayaa wanaagsan sidoo kaleeto shabakada mecegaad iyo odayaaeeda iyo muxuu ahaaye inta warbaahinta khayrka qabta warbaahinta waa khayrna way sheegtaa sharna way sheegtaa marka warbaahinta khayrka qabta inta ku hawlan iyagana mahad aada iyo aada ayaan u celin lahaa intaasaan kusoo koobi lahaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu